dhakhaatiirtan oo cisbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho qaarkood ka howlgala ayaa ololo caafimaad oo si lacag la-aana dadka loogu daweynayo waxay ka fuliyeen cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo dhakhaatiirtan oo haysta takhasusaad kala duwan oo ay ka mid yihiin cudurada guud cudurada indhaha iyo cudurada haweenka ayaa muddo toddobaad oo cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ay ka howlgelayeen waxay baaritaano iyo daawooyin lacag la-aan siiyeen in ka badan shan boqol oo ruux oo ka mid ah shacabka magaalada baydhabo mid ka mid a dadka baaritaanada iyo daawooyinka ka helay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka howlgelayeen dhakhaatiir ka howlgala cisbitaalada muqdisho ayaa v o a u sheegay in isbeddel caafimaad uu dareemay tan iyo markii baaritaanada iyo dawooyinka uu ka helay laba maalin ka hor cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo dhakhaatiirta ka howlgelaya sababo intaanaan kuway waliba hayanaa kow eed iyada qandha iyo lafadhuuri iyo kordhuuri iyo xafaadsidan isla markaanan kuway doctoorka insha allahu tacaala khayr badan alisia ibaari shaybaara indiri shaybaarkii qalabkay markaan haku dhammaysada kadib daawafayla isii eed iyo eed ayaana anka faraxay